أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يقول الشيخ المؤلف عليه رحمة الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا sheekhu halkan wuxuu ka gelaya caleyh raxmat ullah ru'yada ilaahay subxaana wa tacaala aragtidiisa lagu arko aakhiro dadka ahlu iimaanka ay arkaan iyo siday u sugan tahay iyo adiladeeda iyo intii ku ambatay mowduuca ayuu halkan kaga warramaya wuxuu uhi waru'yatu aragtidu ashii buu geliyay macrifada ahayd waa shay laysla garanayo waru'yatu aragtida macruufka ah ee ah inay ahlu iimaanku arkaan rabbigood xaqun waa dhab liahliljannati bay u sugnaatay dadka ahlu jannaha abaa arkaya alleh bikayri ixaatatin koobid la'aan iyagoon alle koobaynin walaa kayfiyatin qaab mucayan ah oo la garanayaana aanu jirin qaab wuu jiraa laakiin qaab la garanayaa ma aha kamaa waa sidii nadaqa uu ku hadlay bihi shayga kitaabu rabbina kitaabka rabbigeen waa siduu yidhi wujuuhun wajiyaan yowmaidin maalinkaa qiyaame naadiratun waa wirwidhaya nadaara nadratu naciim dhalaalkii nicmada ayaa ka muuqda ilaa rabbihaa rabbigeed xaggood baa wejiyadaasi naadiratun ay eegayaan wa tafsiiruhu qaabka loo tafsiiriyay kayfiyadu calaamaa waa sidii araadahu llahu ilaahay u doonay tacaalaa koreeye wa calimahu wuu ogaa ayay unu aaminaynaa wa kullu maa wax alla wixii jaa'a ku yimi fii daalika aragtidaa ku yimi ee min alxadiidi saxiixi ah xadiid saxiix ah can irasuuli sala allahu caleyh wasalam rasuulka laga wariyey fa huwa axaadiistaasi kamaa qaala waa siduu u yidhi wa macnaahu macnaheeduna calaa maa araada waa siduu ilaahay u rabay iyo rasuulkiisuba laa nadkhulu ma gelayno fii daalika mowduuca ma gelayno muta'awiliina inagoo rogayna biaaraa'ina ku rogayna aaraadeen iyo ra'iyadeen walaa mutawahimiina inagoo ismoodsiinayna biahwaa'ina hawadeenna iyo kaljeclaysigeennana ku tiimban mayno ku geli mayno fainahu maxaa yeele markaa waa tacliiliya fadu fainahu waxaynaan u gelayn aynaan u awilaynin maa salima ma badbaado fii diinihi diintiisa uma badbaado ilaa man qof mooyaane cid kale ma badbaado ciddaasoo sallama u daysa oo u nabadgelisa lilaahi alle u nabadgelisa caza wajal walirasuulihi rasuulkiisa u nabadgeliya ilaahay rasuulkiisa cidda u nabadgelisa wixii xaggooda ka yimaada ee aan farafarayn ayuunbaa badbaada oo waradda u celiya cilma maa shay aqoontii ishtabaha calayhi madmadow ka galo ilaa caalimihi allaha ugu daaya wixii madmadow kaa galo ciddii alle u daysa ayuunbaa badbaado oo diintooda u badqabtaa walaa tahbutu ma sugnaato qadamulislaami islaamka gomadiisu ilaa mooyaane calaa dahri dhabarka ayay ku sugnaataa altasliimi nabadgelyeyn iyo walistislaami isdhiibid ee faman raama kii doona raama yaruumu ay faman qasada qofkii dalbada cilma maa shay ogaalkii shaygaasoo xudira laga mamnuucay canhu qofka laga mamnuucay cilmigu ogaalkiisa laga mamnuucay wixii ogaalkiisa la mamnuucay qofka doona ee walam yaqnac aan ku qancin bitasliimi nabadgelyeynta iyo iska deyntana aanu ku qancin fahmuhu fahamkiisuna uu ku joogsan waayo oo soo dhaafo xajabahu waxa xijaaba oo hor istaaga maraamuhu doonistuu doonaya baa hor istaagta can khaalis tawxiid tawxiid badhax tiran doonistaa guracan baa ka hor istaagta wasaafi macrifati garasho saafiyana doonistaa xun baa ka hor istaagta wa saxiixi liimaani iimaan saxana doonistaasaa ka hor istaagaysa marka intaa laga hor istaaga maxaa ku dhacay fayatadabdabu wuxuu dhex wareegaya bayna alkufri waaliimaan munaafiq buu iska noqonayaayo kufriga iyo iimaanka ayuu dhex waleecaadaya waaltasdiiqi waaltakdiib beenin iyo rumayn buu u dhexeeya waaliqraari waalinkaar qirid iyo diiddana wuu u dhexeeya muwaswisan isagoo waswaasan taa'ihan wareersan shaakan shakisan laa mu'minan musadiqa mu'min musadiqoo alla rumaysanna ma aha walaa jaaxidan mukadiba mid alla beeniyey oo loogu soo hagaago mid alla beeniyeyna ma ahee laba ka dhexeeyuu noqonaya qofka warkaa hore aynu sheegnay qaadan waaya warkaasina waa maxay qofka ilaah iyo rasuulka u ammaan gelin waayo waxay yidhaahdeen ee dhamca inuu hoos ugu dhaadhaco damca nooca uu sheegay sheekhu ayuu noqonayaa sidaa arkayseen markaa mawduucu ru'yuu ku horeynaya ru'yadu waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala allaha weyne waaxida waxaa la ysku waafaqsan yahay oo itifaaq ah oo axaadiistu ku soo aroortay inta adduunyo la joogo inaan ilaahay la arkayn nebiguna wuxuu ihi sala allahu calayh wasalam waclamuu anna axada minkum laa yaraa rabbahu xataa yamuut waxaa ogaataan qofna ilaa uu dhinto inaanu rabbigii arkayn gaal iyo islaamtaa way ka siman yihin laakiin marka la dhinto ka bacdi ee laysa soo saaro ee la yimaado banka qiyaame yaa arkaya yaase arkayn adiladaynu dib ka arki doonno waxay caddaynaysaa qolooyinka mu'miniinta ah maca munaafiqiihim maca munaafiqiintoodu ku jiraani inay banka qiyaamo ku arkayaan qolooyinka gaalada cad ee gaalnimadoodu caddahayna in ilaahay laga xijaabayo alla aanay arkayn cuquubatan lahum iyagoo lagu ciqaabayo marka dambe jannada la galana mu'miniin khaalisi inay arkayaan labadaa mawduucba waa jiraan marka labada meelood ee lagu arkaya waa carasaat alqiyaama iyo fii jannati alcadn jannada nagaadiga ayaa lagu arkaya adilada tusaysa in ilaahay la arkayaana waa adilo aada u fara badan min kitaab illaahi wa sunnati nabiyi sala allahu calayh wasalam waxay culimmadu u deliishadaan aayadda sheekhu inoo keenay wujuuhun wejiyaal wejiyadaa waxaa loo nakireeyey waa wujuuh la yaqaan waa wejiyada dadka ahlu iimaanka ah wejiyadaa dadka la yaqaana ahlu iimaankii yowmaidin maalinta naadira waa min waa daad waa min annadra waa dhalaal way wirwirhayaan wirwirka xaggay ka keeneen laba shayba way ka keeneen ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigiisan ay daalacdeen ee qurux ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa siinaya markaasay dhalaalayaan mid kalena way ka keenayaanoo jannadii bay ku jiraan tacrifu fii wujuuhihim nadrata annaciim nicmada dhalaalkeedii ayaa ka muuqda imaam xasan ibn abilxasan albasrina wuxuu odhan jiray nadaruu ilaa wajhi rabbihim fanadirat wujuuhuhum ilaahay wejigiisa markay arkeen ee ay daawadeen ayaa wejigoodiina dhalaalay oo wejigoodii qurxoonaaday wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira rabbigood bay eegayaan waa deliilka ugu a ugu awood awoodda badan ee deliilada ugu waadixsan ee ugu caddaanta badan weeye deliilka labaadna waxa weeyaan deliil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay liladiina axsanuu lxusna wa ziyaada kuwa wanaagga sameeye ahlu iimaankii waxay leeyihiin alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannada ah iyo waziyaada dheeraad dheeraadkana rasuulka sala allahu calay wasalam baa fasiray kama fii xadiisi muslim min xadiisi suhayb inay ru'yada tahay aragtida ilaahay la arkayo ziyaadada imaam muslim baa soo saaraya nebigaana tafsiiraya sala allahu calay wasalam oo tilmaamaya dheeraadkaasi inuu yahay aragtida ilaahay la arkayo waxa la mid ah aayadda suuratu qaaf ku jirta ee lahum maa yashaauuna cinda rabbihim ee lahum maa yashaauuna cinda rabbihim waladaynaa masiid lahum lahum maa lahum fiiha maa yashaauun waladaynaa masiid ha masiidkaan uga socda cafwan masiidkaas waxa weeye waa annadru ilaa wajhi rabbina alkariim fiiha lahum maa yashaauuna fiiha waladaynaa masiid allah ybarak fiikum marka masiidku asalba waxa weeye siyaado ka dheeraada xadiiskana dib inoogu macnayn doona inay dheeraadkaasu yahay aragtida ilaahay subxaana wa tacaala la arkay saddexdaa aayadood waxay tusayaan ilaahay aragtidiisa aayadda afraad waa kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun aayaddana waxaa kala soo baxay imaamu shaafici caleyh raxmat ullah waayo wuxuu yidhi lamaa xajaba haaulaa'i fi sakhat dalla calaa ana ahla aridaa yarawna ilaahay subxaanahu wa tacaala qolooyin laba qolo ayaa hog ag jooga maalintaa qiyaama qolooyin waa u cadhaysay oo waa ahlulkufr qolooyinna raalli buu ka yahay oo waa dadka ahlu iimaanka ah markuu ilaahay kuwaa ku ciqaabay ahlu sakadka ah ee u cadhaysay uhi i arki maayaan maxay tusaysaa marka kuwuu raallida ka yahayna inay alla daawanayaan oo arkayaan haddii laakiin labaduba isku mid yihiin oo kuwana aanay alla arkayn kuwana aanay arkayn ma qaar baa cuqubo looga dhigila qaar miyaa cuqubo looga dhigila maxay odhan lahaayeen labadeena waa orsimanay idina arki maysaan annaguna arki mayno marka wuxuu yhi imaamu shaafici lamaa xajaba haaulaa'i fi sakhat carafnaa ana ahla arida yarawna marka ilaahay subxaana wa tacaala cuquubatan buu u hor istaagaya ma arkayaan adiladaasi waa adiladii qur-aanka adilada sunnaduna aad bay u fara badan tahay imaam ibnu qayim wuxuu dabagalay kitaabkiisa la dhaha xaadi larwaax ilaa bilaadi alafraax ee uu jannada kaga waramo riwaayaadka laga wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo wariyey wax ka badan soddon saxaabi soddon saxaabi ayaa warinaya axaadiista aragtida ilaahay riwaayaadka markii laysu geegeeyena toddobaatan bay kor u dhaafayaan laakiin saxaabi walba riwaayo ama laba riwaayo lagaga warinaya amaba saddex mararka qaarkood marka axaadiisu ru'yati waa mutawaatira waa mutawaatir kol hadday mutawaatir tahayna waxay faa'iidaysaa cilmi yaqiiniya oo daruuriya oo shaygaa taabatay ama aragtay bay la macnatay haddaynu wax ka soo qaadano waxaynu soo qaadanaynaa xadiiska suhayb inakum satarawna rabbakum yowma alqiyaama kamaa tarawna alqamala leylata albadr وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها صحاب لا تضامون في رؤيته رسولك صلى الله عليه وآله وسلم بقى لويدي يا رسول الله هل نرى ربنا ربك يما أركينا سورة نعم ها إنكم سترون ربكم يوم القيامة معنى أنت قيام ربك وأركيسان سداه أركتان ضيح شنية طبناد أه ama afar iyo tobnaad ah sidaa u aragtaan ayaa u arkaysaanoo sidee baa u arkaysaan laa tudaamuuna fii ru'yati sidaan dayaxa la ysugu cidhiidhiyin aan nina ninka kale o dhan ii bannee ayaa u wada arkaysaan nina ninka hor istaagi maayo ama cadceed bilaa daruur ah oo duhur joogta sida loo arko ayaa u arkaysa marka xadiidkaas iyo xadiidka kale ee aayadda inoo fasiraya oo rasuulku uhi salى اllahu عalيه wasalam lama dakhala ahlu اljannati اljanna yaqulu اllahu caza wajala lahum yaa ahla اljanna hal asiidukum ahlu jannow wax maydiin kordhiya markaasuna yaa rabbanaa rabbigayow maxaad noo kordhin jannadii baad na gelisay wejigayaad noo caddaysay naar baad naga fogaysay maxaaba noo dhiman fayakshibu alxijaaba baynahu wa baynah baynahu wa baynahum iyaga iyo ilaahay waxaa kala xijaabaya teed teedkii buu ilaahay qaadayaa markaasaa wax alla waxay nicmo ku jireen way ilaabayaan waa nicmada ugu weyn alla waxay nicmo ku jireen way ilaabayaan markaasunbay ilaahay daawanaya markaasuu rasuulku akhriyay aayaddii wuxuu akhriyay liladiina axsanuu lxusna wa ziyaada markaa waa ziyaada waana nicmada ilaahay bixiyo ta ugu weyn nicmo ilaahay bixiyo ta ugu weyn nabiguna salى اllahu عalيه wasalam waabuu ku ducaysan jiray xadiisu camaar waas'aluka lazat الnadri ilaa wajhik ilahay waxaan ku weydiisanayaa macaansiga aan la macaansado eegmada wejigaagaan ku weydiisanaya markaa nicmadii ugu qaalisanayd weeye nicmadaana cidda laga xijaabo aayaddii horena waa ku aragnay qolooyinka muranka geliyana waxay u dhow yihiin inay noqonayaan qolooyinka laga xijaabayo axaadiistanna saddex arrimood bay caddaysaa kow waxay caddaysaa ru'yadu inay tahay ru'ya basariya aragtidan inay tahay aragti indhood oo qolooyinka aan saxnayn dariiqood ee munxarifada ee mubtadicada ah waxay yidhaahdaan ru'yadu maaha mid indhaha ahee waa qalbiga inakum satarawna rabbakum ma macnaha inakum sataclamuuna rabbakum rabbigiin cilmi baa u yeelan doontaanuun marka aragtidii indhaha way ka bedeleen maxay u bedeleen aragti qalbi waana taxriif lilkelimi can mawaadicih waa iyadoo la taxriifinayo nusuustii iyo inay aragtidu tahay sare laga eegaayo oo dayixu waa inaga sarreeya sidaa aynu u daawanayno ayaa rabbigeenna subxaana wa tacaala ka sii sarreeya waa ta saddexaade ma koobayno saynaan dayaxa makhluuqaba u koobayn dayax waa makhluuq makhluuqyada ilaahay buu ka mid yahay haddana ma koobna waynu aragnaa laakiin ma koobayn saasaynaan u koobayn saddexdaa arrimood bay tusaalaysaa laakiin tashbiiha la shabahay kamaa tarawna laysa tashbiiha almar'iyi bilmar'iy cidda la arkayo dayaxa ah cidda la arkayo alla alla isku shabihi maayo xaasha waa kale laba isu dhowma maaha laakiin maxaa lagu shabahaya aragtida ayaa aragtida lagu shabahaya dayaxii waad aragtaa soo ma allana waad arkaysaa marka labada aragtiyoode adiga kaa fulaya ayaa la isku shabahaya laakiin cidda la eegayaa shaqo iskuma lahaa ilaahayna cid lagu shabihi karaa haba yaraatee ma jirto adiladu waa fara badan tahay tilmaamaysa in allah la arkaayo qolooyinka diidani inta aynaan gelin waxaynu ku daraynaa waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala lagu arko ee qofka u sahla ee weliba ugu dhowaada waxaa ka mid a laba arrimood nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu xusay markuu axaadiista aragtida ka warramayey fain istatactum an laa tuglabuu على صلاة قبل طلوع الفجر وعلى صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا markuu ru'yadii ka soo warramay laba salaadood haddaa awoodi kartaan inaan laydinka dheerayn dadaala waa salaada inta aan cadceedu soo bixin waa salaaddii subax iyo salaadda intaan cadceedu dhicin oo casar ah labadaa qofku hadduu ilaaliyo aragtida ilaahay waa uu helayaa si wacanna waa uga faa'iidaysanaya waa ku raaxaysanaya ilaahay kuwa haynaga yeelay ta kalena waxa weeyaan alxuduur waalqurbu ilaa alkhatiib aljumca in jimcaha qofku soo horeeyo oo khudbadda uu dhowaado iyadana wuxuu ku helayaa inuu maalinta ilaahay la arkaayo meel dhow alla ka daawado waayo axaadiis saxiixa waxay tilmaamaysaa sida imaamka loogu kala dhow yahay maalinta jimce in loogu kala dhowaanayo aragtida ilaahay ahlu jannuhu maalinta jimcaha aad bay u jecelyihin waaba maalintay soo dhaadhacaan ee suuqa jannada yimaadaan ile binaada suuq laga raaciy isagoon waxna iibsanaynin ayuu haddana soo dhaadhacayaayo si kasta haddii lagugu nicmeeyo markua halkaa haba ka soo bixin xabsun bay isu bedelaysa waa inaad hesho meelaad udhaado u dhaadhacdo ood mijabaxsato oo cid booqato oo yowmuljumca way dhaadhacaan markaasaa waxaa loo sameeyaa kasiib meel taaga ah taaga taagaasi buurna maaha wax kalena maaha waa miski waa ciid miskiya cadar bay fuulayaan miskiya halkaasay ku sugayaan alla dabeetana allah isu banaynaya oo isu muujinaya markaasay alla daawanayaan iyagoo quruxda adyaabtay soo noqonayaan qoladay ka yimaadeen ee aswaajtoodii iyo xuuralciintii bay kusoo laabanayaan bisay garanba waayaan war qurux la yaab laa siyaasateene waa sidee oo idinkaaba ka daran idinkana waa idin garan weynay odhanaya waa qurux soconaysa halka quruxda adduunyadu wuxuun ka dhacaan oo qofku kolbayna ka soo dhacayso tanna waa mid sii kordhaysa marka labada arrimood ayaa lagu helaa sida mawaadiicda caqiidada u badan tahay qolooyinka qolooyin baa jira waxaasoo nusuus aynu akrinay iyo waxaasoo daliiloynu keennay aanay solayn oo wax kale ku qufulan yihin qaarkood waxay sameeyeen gebiga ru'yadaba way diideen waa aljahamiya oo sifaadkaay diidi jireen unbay la mid tahay sifatu ru'ya in allaba la arkayo ganafkay ku dhufteen waxaasoo daliilla-ana way taxriifiyaan qolooyinkaasi iyagu waa qolo waana kuwa ugu daran waxay aaminsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala inaan la arkayn maxaana ku kalifay laba deliil ayay si guraacan u fahmeen deliilka koowaad waxa weeye aayaddii ilaahay subxaanaه wa tacaala nebiy llaahi muuse ku lahaa lan taraani walaakin undur ilى اljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraani nebiy llaahi muusa markuu ilaahay sal la ilaahay subxaanaه wa tacaala la kulmay ee uu maqlay codkiisii ayuu sii jeclaystay inuu arko ilaahay iskaytus dabeetna ilahay wuxuu ku uhi lan taraani iyo arki mayside walaakin indur ila ljabal buurta eeg buurtaasi hadday sugnaato fasawfa taraan deliilkaa waxay u qaateen inuu tilmaamayo inaan ilaahay la arkayn laa fi dunya walaa fi laakhira saxna maaha aayaddaas waxay tusaysaa inaan ilaahay adduunyada lagu arkayn unbay tusaysaa wax kala tusi mayso laakiin waxabay deliil u tahay in ilaahay la arkayo maalinta qiyaama waayo iyagu waxay yidhaahdeen lan baa faa'iidaynaysa lantuna abadiyay faa'iidaysaa lanba haddii lagu nafiyo waa abadiya shayga haddaan ku dhaha lan tadkhula almasjid masaajidkiisa ma gelaysid waxay u qaatay inay tahay weligaaba saxna maaha culamaa alcarabiya ibnu malik muxuu yihi waman ra'aa bilan mu'abada faqawla hurdud wamaa siwaahu facduda qofku hadduu ku yidhaahdo lantu waa mu'abada qowlkiisaasi waxba kuma taagna celi wixii ka soo horjeedo ah lantu inay nafyun tahay oonay abadi faa'iideynayn kaasaa sax ee xooji in qur-aankuna waabuu inoo sheegay qur-aanku inoo sheegay in lantu aanay abadi ahayn walan yatamannawnahu abadan ayuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala bimaa qadamat aydiihim haddana muxuu meel kale lagu odhanaya yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk aayadda hore maxay leedahay weligood dhimasho ma tamaniyayaan qolooyinkaa gaaladii haddana aayad kale ay inoo sheegaysaa inay markay naarta galaan tamaniyayaan in la laayo odhan ilaahay aanu ka dhimana cadaabkane na laaya liyaqda calaynaa rabbuk marka inaanin lantu abadi ahayn taasaa tusaysa waxaa kaloo tusaya nebiyullaahi muusa oo kaliimuraxmaan ah waxaan suurtogelayn oo aan may marnaba suurtogelayn ilaahay ma weydiiyeen wuu ka cilmi badnaa wuu kaa faham badnaa ilaahay wixii u bannaanayo waxaan u bannaanayna isagaa waxaan oo dhan uga aqoon badan haddaan ilaahay marnaba la arkayn mabuu dalbadeenba manuu weydiiyeen ee waxaa ka qaldanaydu maxaa ka qaldana in adduunka lagu arkayo iyo inay aakhira uuntay ayuunbuu kala garan waayey laakiin ilaahay wuu weydiistay waana wax suurtagala waa daliilka saddexaade waxa lagu xidhay shay suurtogelaya shayga suurtogelaya waa maxay buurtu inay istaagto iyo inay burburto labaduba suurtagal bay ahaayeen aragtida ilahna maxaa lagu xidhay buurta istaageeda fain istaqara makaanahu fasawfa taraani markaa culimmadu waxay idhahdaan famaa culliqa bimumkinin fa huwa mumkin wixii suurtagal haddii wax lagu xidho waa wax suurtagala wax aan dhici karin haddii wax lagu xidhona waa waxaan suurtogelay qofka haddaad ku tidhaahdo weligay wax ku siin maayo ilaa awrku uu irbadda dhex maro haye macneed waa maxay suurtagal maaha lakiin haddaad tiraa ku siin maayo ilaa awr magaalo lasoo fadhiisiiyo dee berraa lasoo fadhiisin karaa soo ma marka wax suurtogelaya haddii lagu xidho wixii way dhowdahay ma foga iyaduna waa daliilka saddexaad aayadda markaynu intaa kaga jawaabnay daliilka labaad ay haystaan waxa weeye laa tudrikuhu alabsaaru wa huwa yudriku alabsaara wa huwa asamiicu albasiir wahuwa latiif lkhabiir cafwan marka aayaddan waxay tusaysaa laa tudriku labsaar absaartii aragtidu ma koobto iyaguna maxay u fahmeen laa taraahu labsaar marka horeba waxay kala garan waayeen lafdu lidraak iyo lafdu libsaar aragtida lafdigan wuxuu diidayaa wax idraak la yidhaha koobida koobidda iyo aragtiduna waa laba shay oo kale xeel dheer shayga waad arki kartaa adaan koobayn imise shay baan aragna adoon koobayn aad bay u fara badanya iminku idhaa laambadaa eeg haye waad arkaysaa soo ma laakiin ma koobaysa aragtidaadu ma koobayso waayo dhinacan markaad ka eegto maxaa kaa qarsoon dhinacii kale markaad dhinaca kale ka eegtana dhinacana kaa qarsoon ama haddaanay saddexba kaa qarsoonayn masjidka marka lagu dhaha eeg dhinacunbaad ka eegi kartaa soo ma ama haddaad ugu badato laba dhinac giftiga istaagto laba dhinac baad eegi kartaa maxaa kaa qarsoon laba kala kaa qarsoon makhluuq baad koobi kari wey dayaxa haddii lagu dhaa eeg lagu shabahayey badhna waad arkaysaa laakiin marnaba ma koobis haddii makhluuq la koobi waayey khaaliqiina maxaad u malayn ibnu cabbaas baa laga wariyaa macno noocaas oo kale ah nin baa u yimi wuxuu ku yidhi ya bna cabbaas wujuuhun yowmaidin naadira iyo laa tudriku labsaar labada aayadood miya iska hor imanaya oo aayad waxay leedahay allah la arkaya aayadna waxay leedahay laa tudriku labsaar deetana wuxuu ibnu cabbaas fahansiinayaa arrintu inaan la diidan yahay koobidda in la diidanayn aragtida deetana ninki wuxuu ku yidhi alasta tara samaaa waa niyo samada ma aragta sil waan arkaa nacam bala atudrikuhaa kullahaa samada waad aragtaaye ma koobaysa isu yidhi maya ma koobaayo isu yidhi fallaahu acdam ilahay baa daba ka weyn waa waxyaalaha dadka lagu dhacsiiyo tusaale waadix oo cad waa taa samadii inteemaynu arki karnaa ya intaa innaga inoo muuqato baynu arki karnaa intii kaleo dhan meeday way naga qarsoon tahay dusheedii sarena way naga qarsoon tahay lixdii samee kalena way naga qarsoon yihin makhluuq baynu koobi weynee khaaliqii ma koobi karna maya ma koobi karno qur-aankuna wuxuu inoo tilmaamayba aragtida iyo idraaku inay kala xeel dheer yihin ilahi wuxu uhi subxaanaه watacaala falama taraa'a aljamcaani qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun markii labada qolo is arkeen waa labadee qolo ciidankii fircoon watay ee raacdada ahaa iyo colkii nebiyullaahi muuse watay ee qaxoontiga ahaa dara lou qaxayey markay is arkeen ay isha isku dhufteen qaala asxaabu muusa waxay yidhaahdeen inaa lamudrakuun waa layna hayaa waa layna soo gaadhay marka idraagu waa gaadhid iyo koobid iyo qabasha weyn markaa ilaahay cidina koobi mayso laa tudriku labsaar wa huwa yudriku labsaar wa huwa alatiifu alkhabiir qolooyinkaas waa qolooyinka jahamiyada ah iyagu aslanba way diideen laakiin aayaadkan maxay yidhaahdaan aayaadkan waxay way taxriifiyaan qolooyin waxay yidhaahdaan wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha ilaa ilaadii xarfu jarka ahayd ayay ka bedeleen oo waxay yidhaahdaan waa jamcu ila alla soo gaabinaya la dheerayn maayo waa la waa la qasrinaya ilaa rabbiha ila bimacnaa mufradu nicma oo nicmadu ilaa baa lagu keenaa jamiceeduna waa maxay aalaa fa biayi aalaai taxriifka intaa leegbay sameeyey maxay dhaha ilaa rabbiha nicmata rabbiha rabbigood nicmadiisay naadiratun eegayaan jannadaabay daawanayaan aragtida alla la eegaayey way leexiyeen aayaadka kalena maxay ku macneeyaan macnayaal kaleoo taxriifa ayay geliyaan sida lahum maa yashaa'uuna fiiha waladayna masiid masiidu min alikraam haddaa tafsiirkii nebigaa yaalla haddana meel kale isku qaadaya ficilka nadara la yidhaana marmarna maxay yidhaahdaan ilaa rabbihaa naadira ilaada intay sideeda ku daayaan ayay naadira maxay ka dhigaan muntadira ta bay ku soo daraan ilaahay bay sugayaan marka way eegayaan tii maxay u bedeleen way sugayaan kullu haada maxay ka cararayaan ilaahay baa la arki karaa ayay ka cararayaan aragti ilaahay u qalantaa in la arki karo ayay ka ordayaan nicmadii ugu weyneedee alla ugu nicmeeyey muslimiinta ayay difaacayaan ficilka nadaro la yidhaana kolba wuxuu ku tacadiyo ayuu la macno noqdaa hadduu naftiisa ku tacadiyo nadara hadday sideeda u gudubto waxay noqotaa maxay sugitaan unduruuna naqtabis min nuurikum sideeday u tacadiday unduruunaa na suga naqtabis aanu ka dhimbiil qaadanno min nuurikum nuurkiinna munaafiqiinta odhanayso qiila irjicuu waraakum faltamisuu nuura saa la luminaya dibu noqdo halkaa nuurka ka soo qaata marka lafdigaas hadduu sidiisa ku tacadiyo waa intidaar hadduu fii ku tacadiyana i hadduu ku tacadiyo nadara fii waa ictibaar iyo tafakur wuu fikiray wuu rogrogay wey afalam yanduruu fii malakuuti الsamaawaati wاlard miyaanay u fiirfiirsanayn qul siiruu fi lardi fanduruu fii baa lagu tacadiyinay marka haddii fii ku tacadido waa ictibaarka hadday ilaa ku tacadidana waa aragti caadiya marka inagu taynu haynaa ma fii bay ku tacadiday maya ma sideeday u tacadiday maya maxay ku tacadiday ilaa markaa waa sariixatun fi ru'ya aragti bay ku caddahay qolooyinka qoladaa xigtaa waxa weeye ashaacirada oo aada mooddo kuwaana inay in ka soo laabtaan ahlu sunnahana in kaga leexdaan waxay doonayaan yattakhiduu bayna daalika sabiila jamiica ku- jamiica mufradaati alcaqiida waxaad moodaa inay rabaanna meel dhexa istaagaan mar walbana dhexdu sax maaha inta badan bay sax tahaye marar badan baa yatawasad bayna firaq dalaal marar buu firaq dalaal u dhaxaynaya imika maxay sameeyey waxay qireen in alla la arkayo adiladii iyo aayaadkii iyo axaadiista way nala ogolaadeen haddana way isku dabarageen waxay idhahdeen ina allaha yura laa min jiha ilaahay waa la arkayaa laakiin jiha laga arkaya ma jirto waa ogolaan iyo diidid haddaba imika dagaal shayga waa la arkaa laakiin lama garanayo meel laga eego ma korba ma hoosba ma bariba ma galbeedba ma waqooyiba ma koonfurba he macnaha waa diidda unte shay kastoo la eegayo dhinac baa laga eega shay kastoo la eegayo dhinac baa la imika haddii samada qof loo tilmaamayo dhegala xaggee loo tilmaama maxaasaa u odhanaysaa meel buu ku ogaadee dhul haddaad u sheegaysana he, saasaad odhanaysaa shay la eegoon meel laga eegayni ma jirto marka waxay ku dhahan ilaahay waa la arkaya laakiin laa min jiha maxay ka ordayaan culuwigii bay ka cararayaan culuwigii ay yidhahdeen ilaahay fii kulli makaantii ayay doonayaan qowlkooduna waa mutanaaqid waana wax lagu qoslo xataa muctasilada ka yaabto war war suurtagal ma ahe ama ahlu sunnaha xaggooda u leexdo oo waxaad tidhaahdaan toos baa loo arkayaa laakiin waan la koobayn oo warkiinu ha caddaado ama annaga nagu soo biro waxaad tidhaahdaan lama arkayo laakiin waana la arkayaa haddana meel laga eegaa ma jirto dee war soconaya oo xataa dhallaanka loogu sheekayn karo ma ah iyaguna waxay ka cararayaan un in ilaahay jiha loo sugo ilaahay jiha waa loo sugaya laakiin jihana ma koobayso jihana ma koobayso aragtina koobi mayso walaa yuxiituuna bihi cilma ilaahay cilmi laguma koobo indhana laguma koobo wax kana laguma koobo adilatu ru'ya sheekhu waa sii wadaa waxaanu ina yidhi haddaynu dib u laqbayno waru'yatu ru'yadu xaqun waa xaq liahli ljannati ahlu janna ayay xaq u tahay bikayri ixaatatin koobid la'aan waana war saxa walaa kayfiyatin kayfiyaddaasi waa in macno kale lagu daro haddii kayfiyadda la nifiyo ladhaa kayfiyadba loo arki maayo hadal munxarif oo qaldan buu noqonaya ee maxay noqonaysaa walaa kayfiyatin macluumatin lana kayfiyad aynu garanayna inagu ma jirto laakiin kayfiyad waa loo arkayaa waynaanse garanaynu inagu may naga qarsoon tahay kayfiyadii way jirtaa kamaa waa sidii nadaqa uu ku hadlay bihi aragtidaba kitaabu rabbina kitaabka rabbigeen baa ka hadlay wujuuhun wajiyaal yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wa tafsiiruhu tafsiirkeeduna calaa maa waa sidii araadahu allahu alla u doonay tacaala koreeye wa calimahu hadalkaana waa in la tawjiihiyo waayo haddaynaan tawjiihinin qolooyin baa ka faa'iidaysan kara qolooyin baa jira laydhaha mufawida mufawidadu waxay ku odhanayaan deliil kastoo sifaadka ku soo aroora kayfiyadda iyo macnaha midna garan mayno labadaba allah yaqaan mufawidaa laydhaha oo idinku garan maysaan haa waayahaye ciddii inaga horraysay salafkiina iyaguna macnaha iyo kayfiyadda midna garan maayaan saxaabadiina macnaha iyo kayfiyadda midna garan maayaan nebigiina isna mee waa akhriyayay waana qowlalka ugu daran wey saxma wax macnuhu waa waadixo waa la yaqaanaa wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha marka ahlu sunnuhu dhinac bay tafwiidiyaan waxbay alla u daayaan waa kayfiyadda oo keliya kayfiyadda allaa loo daayaa marka iyagu laakiin maxay isku dareen macnihiina way tafwiidiyeen kayfiyaddiina way taf oo imika haddaad ku tiraa wujuuhun yowmaidin naadira wuu ku macnaynaya ilaa rabbiha naadirana garan maayo buu ku odhanaya aayadda hore wuu garanaya iyada garan maayo ta ku xigtana uu garanaya ish hada waxaas waa maxay macnuhu waxa uu ka ordayaa uun aayaadkan macnahooda iyo kayfiyaddaba alla yaqaan waxaan leenahay kayfiyaddun baa alla yaqaanaayo la gaar noqdaye macnuhu waa macruuf alistiwaau macluum waalkayfu majhuul waasu'aalu canhu bidca marka macnuhu waa waadix marka sheekhu wuxuu u jeedaa wa tafsiiruhu macnahu ma jeedo macnihi waynu garanaynaa laakiin kayfiyadduu u jeedaa wa tafsiiruhu kayfiyadda ilaahay loo arkayaana calaa maa araadahu allahu tacala waa siduu ilaahay doonay ee wacalimahu ogaaday wa kullu maa jaa fii dalika wax kastoo ku yimi oo min alxadiid saxiixi xadiid saxiixi can irasuuli rasuulka xaggiisa ka yimi fahuwa kamaa qaala waa siduu yidhi wa macnaahu macnihiisuna calaa maa araada macnuhuna waa hadalkii horeynu idhoo kale macnihii maahee waa kayfiyadda ay wa kayfiyatuhu calaa maa araad waayo inay saate waxaad ku garanaysaa dee wuu inoo sheegay inay xaqiiqo tahay laa nadkhulu ma gelayno fii daalika warkaa geli mayno waa warkee kayfiyadda macnaha maaha kayfiyadda ilaahay loo arkayo isku farafarayn mayno muta'awiliina inagoo awilanayna biaaraa'ina ra'yiyadeenna walaa mutawahimiina inagoo isku moosinayna biahwaa'ina hawadeenna mawduuca kayfiyadda ilaahay markuu sifo sheegto noocay doonta haato sifatu lyad sifatu lwajhi sifatu listiwaa sifatu ru'ya sifatu samci walbasar sifaday doonta haatee lama gala kayfiyaddeeda adoo ta'wiil ula imanaya ta'wiilkuna wuxuu ku yimaadaa saddex nooc labana sharcigaa yaqaan midna culimmada marka dambe isku tacaarufayoo istilaax ka dhigtay saddex macnuu ku yimaada macnaha hore waxa weeye atta'wiil bimacna atafsiir waa tafsiir baa looga jeedaayo hal yanduruuna ilaa ta'wiilah hal yanduruuna ilaa tafsiirahu wey marka tafsiir baa la yidhaha kaasoo waa in shayga la fasiro midna waxa weeye ta'wiil bimacnaa xaqiiqatu shay shayga xaqiiqadiisi oo marka khabarka la ta'wiilayo dee waa inuu warkii dhaco ficil haddii la ta'wiilayana waa inuu jiro wey oo halkii ahayd huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaatu huna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayattabicuuna ma تشhaaبهa minhu ابtiغاء الفitنaةi وابtiغاءa تaأwiili ibtiغاءa xaqiiqatihi xaqiiqaday raadinayaan labadaa taأwiil baa la ydhaha taأwiilka saddexaadna waa kay culimmadu u tacaarufeenoo waa صarفu الشhayءi can wجهi صaحيiح إilىa wجهin marjuux in deliilka laga leexiyo wejiguu saxda ku ahaa weji kaluu kaga xoog weji kaloo marjuuxa loo leexiyo lidaliilin yaqtadii daliil kalaa keenay in wejigii raajixa laga leexiyo loo leexiyo weji marjuuxa marka macnaha dambe waa shay mutacaarafa laakiin selafku may aqoonin kuwa iminka ujeedana waa maxay waa waa kan dambe muta'awiliina inagoo leexinayna oo wejigii saxda ahaa ee raajixa ka leexinayna u leexinayna weji marjuuxa biaaraa'ina walaa mutawahimiina inagoo ismoosinayna biahwaa'ina intaa markuu ka soo baxay ayaa wuxuu gelayaa sheekhu mawduuc caama oo halkan aynu ku jirnay ee ru'yada mawduucan aynu ku jirnay mawduuca ru'ya iyo mawaadiicda kale ee caqiidada iyo mawaadiicda diinteenna xataa axkaamta iyo akhlaaqda jamiica diin mawduuc khuseeya ayuu gelayaa oo ah altasliimu lilah ilaahay warkiisa iyo warka nebiga in loo ammaan geliyo oo aan la farafarayn hoosna loogu daadegin xikmaddeeda iyo xaqiiqadeedana aan la ysku hawline kol hadduu amarku ka yimi alleh xagga nebigana ka yimi inuu qofka muslimkii hore u dhaqaaqo oo uu fuliyo oona odhan maxaa looga jeedaa oo aanu noqon noocii reer bani israa'iil ee marka wax la yidhaahba geer kala gashan jiray marka wax la yidhahba waxaan samay idbaxu baqara sida noo sheega lownkeeda midabkeeda hadda maxaa ka kafaynayay maxaa kaga filnaa soo baqara ma aha soo qabta saca ugu dhow markay iyagu geergeliyaan ba ilaah kusii adkeeya maase la dhaha midaan la heli karin baa loo tilmaamay markay soo wareereen bay idhahdeen bal da'deedana da aan laba heli karin baa iyadana loo sheegay haddana way soo noqdeen maxay qabataa ya msl waxa weeyaan mid shaqaysana maa mid kana maaha markay soo wareereen bay aakhirkii soo noqdeen halkii markii hore ku habboonayd ayay dib ugu soo laabtay iyagoo rafaaday ina albaqara tashaabaha calayna wa inaa in shaa allahu lamuhtaduun marka qofka muslimka waa inaanu wareegaa dheer waa inaanu dhegta xaggan ka soo taaban mar alla marka amarku xagga alle ka yimaado ee xagga nebiga ka yimaado haba isku adkaynayne hore ka fuli hada huwa tasliim tasliimkii buu gelayaa jamiica furuuci diinna wuu ku anfacayaa mawduuca uu sheekhu ka sheekaynayo waana shay waajiba wuxuu uhi fainahu amar yashaniya maa saliima muu ku badbaadin fii diinihi diintiisa kumuu badbaadin ilaa man cid mooyaane ciddaasoo sallama u nabadgelisa lilaahi ilaahay u nabadgelisa casa wajalla amarkiisa iyo khabarkiisaba wixii amarana fulisa wixii khabarana rumaysa walirasuulihi rasuulkana wixii khabarana rumaysa wixii amarana fuliya waradda u celiya cilma maa shay cilmigii ishtabaha calayhi madmadow ka gala u celiya ilaa caalimihi allaha cilmiga u leh ayuunbuu u celinayaa waana war aada u fudud qofkana u raaxaynaya iimaankiisana tilmaamaya weeye atasliimu lilah tasliimkani sheekhu waa sii wada wuxuu uhi walaa tahbutu ma sugnaanayso qadamulislaami islaamka qadamkiisu ma sugnaanayo halkan wuxuu tash- waa wixii la odhan jiray isticaarada fii cilmi lbalaaga islaamkiibu wuxuu ka dhigayaa shay jira oo makhluuq nool oo lug leh lugna haddaad aragto maxay u baahan tahay meelay ku istaagto waana inay meeshaasi siman tahay oo aan laga silbanayn wuxuu uhi islaamku waa shaygaa nooloo gomad buu leeyahy gomaddiisu halkee bay ku istaagi kartaa calaa dahri tasliim walistislaam isdhiibid iyo ilaahu nabadgeliyey ayuunbay ku istaagi kartaa haddaad labadaa weydo simbirraacad khalaas lugtii islaamku way kuu siibanaysaa hadday kuu siibatana waad ka shubaysaa khalaas meel dambo lagaaga yeedhyeedha ma jirayso markaa lugtaa meel fiican saar buu ku leeyahy ha lug islaam baad leedahay lugtaa la hobso oo waxaad saartaa calaa dahri alistislaami watasliim walaa tasbutu sugnaan mayso qadamulislaami islaamka qadamkiisu ku sugnaan maayo ilaa calaa dahri dhabarka mooyaane altasliimi nabadgeliyeynta iyo walistislaami isdhiibid ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad isu dhiibto taxta amrihi wاtasliimu liakhbaarih waana isku macna labadu tasliim iyo istislaam waana ta islaamkaba lagu yahay alla wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ثuma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima rumayn maayaan dadku ilaa ay kuula xukun yimaadaan wixii murugaa isku qabtaan inay diinta ula xukun yimaadaan tallaabada koobaad waxay isku qabtaan diinta ula imanaya marka loo kala xukumana xaraj iyo culays qalbigooda ka heli maayaanoo qumuqumuc dambe way soo afgo-aysaayo hore ayuu ka dhaqaajinaya ta saddexaad waa ta ugu muhiimsane wayusallimuu tasliima nabadgeliyeyn xataa ma faallaynayaan faalladana waa ka daynayaan ilaahay baa gartay allah xukumay waa cadaalad allah gartay cilmi buu ku dhisan yahay horey ka sii daynayeen in sidaa la yeelana islaam baabad ku tahay waayo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamay waman yuslim wajhahu lilaah wa huwa muxsin qofka ilaahay u hogaansamo wejigiisa alla hogaamiya ee muxsina marka qofku waa inuu hogaansamo amaa hadduu war ka keeno ila maxaa sidaa loo yidhi tani maxay sidaa ku noqotay tani muxuu sidaa ku noqday ya qaar baa wuxuu yidhi oo niyo waxaan idin weydiiyey fartaa waxaad tidhaahdeen toban halaad wey haye haddana markuu wax yar xaday ayaa tidaan intaaba waa la israacinaya marna toban baana tiaan waa konton bay ahayd haddana markuu wax yar xaday e ayaa loo geynaya waa sideed see ku dhici karta de waa kow horta waa amar alleh waa mar labaadka ilaahay miyaad uga naxariis badantahay addoomihiisa ya ugama naxariis badnid waa ta saddexaade marna xurmay leedoo iyadaa is ilaalisay markaasaa la ixtiraamoo la yidhi konton halaad wey intaa la jaro kontan baa la siinaya hadday gabadh tahayna shan iyo labaatan nuskeed markuu isagu farafareeye gacantu dhaqdhaqaaqdayna e dee waxa weeyaan waa la ciqaabay iyadun baaba la jaray lama odhan dhegtaa la jaraya iyo dee waxa may dhegtu xadin sankaa la goynaya iyo iyado waxamay xadin tee baa la qabtay ya tii waxaan samaynaysa axkaamta sharciga o dhanna waa nooca marka qofku waa inuu ogsoonaado ilaahay baa xukunkaa dejiyey hadday caqiido tahay iyo hadday cilmi kala tahayba allah dejiyey subxaanaه wa tacaala waxaa laga hayey imaam aلzuhri moxamed ibnu shihaab aلzuhri wuxuu odhan jiray min allahi الrisaala wa min arasuuli اlbalaaq wa calayna الtasliim min allahi الrisaala ilaahay waxaa xaggiisa ka yimi diintan iyo waxyiganaa ka yimi wa calى rasuuli اlbalaaq rasuulkana waxa saaran gaadhsiin inagana maxayna saaran markaa wa calayna tasliim inaguna inay saa ku qaadanno oo aynu hore usii soconno ayuunbaa inala gudboone wa kale waa la kala leeyahay hawlaha ilaahay wuu soo dejiyaa haye rasuulkuna waa gaadhsiiyaa qofkanna waxaa laga rabaa inuu shaygii sidiisa ku qaato oo hore uun ku socdo imaamu shaaficina waxaa laga hayey raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu odhanayaa safxadda labiyo sideetan aamantu billaah وبما جاء في كتاب الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله موضوعا لغا ورميو إلهي والرمي وحل وحي حقي سكيمنا والرمي سدو أدوني أنا نرمي أنا أنت لغا ربقى في مسلمك الله والرمي وحقي سكيمنا waa rumeeyey siduu isagu u rabo saan anigu u rabo maaha hawadayda maaha iyo hawada ehelkayga iyo asxaabtayda iyo akhyaartayda maaha iyo sidaanu xal moodno maaha siduu alla u rabo aamantu birasuuli illah rasuulkana waa rumeeyey wa bima jaa can rasuuli illah iyo wixii waree ka yimi ee saxiixa calaa muraadi rasuuli illah siduu u doonaayo warka noocaas ah ayaa laga raba laakiin inta badan saddex qolo ayaa tasliimka loogu taaglayay inay ilaahay warka u daayaan saddex qoloa loogu taaglayay qolada hore waxa weeye culamaau suu marka culimmada cilladu gasho ay cilladoobaan waxay raadiyaan adilada inay luqluuqaan oo midda meelu luqunjibaadhaan ama ay goldoloole ka raadiyaan iyagu kuma qancaane waxay raadiyaan nusuusta iyo caqliga ayay iska hor keenaan dee naska garanaye laakiin bal caqliguna caqliga iyo cilmigu way isu yimaadaane bal hala sheego markay leeyihin way isu yimaadaan maba qaldana waayo allihii caqligan abuuray saxiixa ah ayuunbaa waxyigana soo dejiyey walihaadaba shekh islam ibnu taymiya waxa uu yidhi hadduu caqligu bad qabo daliilkuna sax yahay ismaba khilaafaan haddaad aragto inay isdiidaan ama caqliganaa fayoobayn ama daliilkana wax ku siiyin labadaa midu wey waa in labadiisma diidaan laakiin maxay rabaan inay caqliga horraysiiyaan daliilkana dambaysiiyaan waana markay ugu daranta caqligan wuxuu alla kuu siiyey in lagu rogrogo sharciga oad ku fahanto oo lagu dhuuxo oo hoos loogu dhaadhaco ayaa laguu siiyey laakiin in la caarido oo lagaga hortago alla kuma siini yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih marka qoladii maxay ka horraysiiyaan caqli ama qowl sheekh sheekhaygu sidaa ma odhan madhabkaygu sidaa maaha waxyaalaha noocaasa tasliimkii bay ka soo horjeedaa halkuu isdhiibi lahaa ayuu waxaan ka horraysiinaya qolada labaadna waxa weeye cubaad suu cubaad suu nimanka cibaadaysta ee cilmigoodu ku filayni iyaguna dawqooda addawq waxay u bixiyeen oo dooha ah dookh ah iyo siday arki jireen iyo culamaau suufiya waxay yidhaahdeen ayuu qadimaya may axwaashaa khilaaftay sharcigu waa saase laakiin axwaashaa ka duwan sharciga iyo e indakum ilmu maxay yidhahdeen cindakum cilmu lwaraq wa cindanaa cilmu lkhiraq ya idinku cilmigii waraqa haysaan oo kutubba akhriyaysa annaguna cilmigii maryaha haylaha baan xidhannahay oo haylaha iyagaa cilmi ah haylaha suufiyada kaasaa cilmigii rasmiga waa ka waar goormuu hayluu cilmi noqdeen subxaana allah mar kale wuxuu yidhi cindakum cilmukum min cabdirasaaq wa cilmunaa min alkhallaaq idinku waxaa ka waraysaan cabdirasaaq ibnu humaam asancaani iyo culimadaasa ka waraysaan annaguna toos baan alla uga qaadana waaba toosba waa mubaasharatan waxa dhalinyartu idhahdaan life ma tidhahda subxaana allah waxaba yidhahda xaddaanii qalbii can rabbii qalbigaygaa ii xadiisayo alluu iiga xadiisay macnaa markaa nebi maxamed looma baahna jibriil looma baahna waaba ka noqday daaragtiga subxana waa kufriba waayo ilaahay addoon aan nebi ahayn toosba wax ugu soo mari maayo mamnuuc marka qoladaasina dowqa iyo axwaasha iyo kushuufaadka iyo riyada iyo manaamaadka ay ka horreysiiyaan manaam baan arkayo halkan wuxuu yihi sheekh baa ka soo daahiray markaa sharcigaba manaamkaa ka horeeya mar buu xataa imaamu shaafici waxa khariibi waxa u yimi shaydaan markaasuu ku yidhi nin baa u yimi cafwan maasuu yihi yaa sheekhana xalay baan riyoodayo waxaan ku riyooday nebigii sala allahu calayh wasalam oo wuxuu igu yidhi maanta waa la soomayaa markaa ninka lagu salbabaqila ma nebigii baa ku yimi xalay haa khalaas haddaa hore inoo soomiya imaam shaafici ku uhi maya nebigaa aad tiri riyadaan ku arkay saxaabadu toos bay u arkeen isagoo hor fadhiyo wuxuu ku yidhi suumuu liru'yati wa aftiruu liru'yati adugu riyo iyo dhimasho iyo umurad ka warramaysaaye nebigoo nool baa wuxuu yidhi aragtina ku sooma he aragtina ku afura riyadaada laalaabo jeebadda ku rido waa ku ka riyadu sharci maaha riyadu sharci maaha riyada ambiyada mooyaane riyo bini aadan sharci maaha wax badan waxay ku qarimeen inay waxyaalaha ka horreysiiyaan iyagana arrimaha in laga horreysiya ma banaan qolada saddexaad waa umaraau ljawr madaxda qalloocataana sharciga waxyaala kale ka horreysiiyaan sharcigii waa kaase laakiin siyaasadii ummaddu tanay ku soconaysaa may xigmaddii may dhaqaalu wuxuu ku hagaagaya ma waxaynu quwad ku yeelanayna may waxay gaala inagaga leexleexanaysa lanagaga laynala saa'iraya inuu san yeelno sharcigu wuxuu noqonayaa meel dambe waxaa laga horreysiinayaa asiyaasa adaalima saddexdana waxaa isku daray cabdullahi mubaarak wahal afsada addiina ila almuluuku wa axbaaru suu'in waruhbaanuha diinta maxaa fasahaadiya saddex un baa fasahaadiye qalloocday madax qalloocatay culimo qalloocatay cubaad qalloocatay ayuubaa diinta kharibta hadday laakiin saddexaas ummadda u hagaagaan ummaddaasna in lagama soo jaro way horo maraan meel wacan bay gaadhaan marka tasliim baa loo baahan yahay inaad ilaahay u salimto ayaa lagaa rabaa wixii madmadow kaa galeed fahmi weydana maxaa lagaa rabaa ya waradda cilma mashtabaha calayhi ilaa calim waa basiid wixii kuga adkaadeed fahmi weydo maxaad odhanaysaa allahu aclam allaa og bes farahaad ka qaadaysa allaad u daynaysaa walaa tahbutu qadamu lislaami ilaa calaa dahri tasliim walistislaam faman raama ka doona cilma maa shay cilmigii xudira laga mamnuucay canhu isaga laga mamnuucay cilmuhu ogaalkiisa ninka doona walam yaqnac aanu ku qancin bitasliimi nabadgeliyeynta fahmuhu fahamkiisu aanu ku qancin xajabahu waxaa xijaaba maraamuhu qasadkiisaa xijaabaya can khaalisi tawxiidi tawxiidka khaaliska ah qasadkaa xun ee galaybaa ka xijaabaya wa saafi lmacrifa garasho saafiyana qasadkaasaa ka xijaabaya wa saxiixi liimaani iimaan sax ah halkan sheekhu wuxuu kaga hadlaya hadhowna wuu inagu soo celin doonaa laba cilmi baa jira cilmi lagaa mamnuucay oo aanad marnaba gaadhayn iyo cilmi ku hor yaallo oo lagaa doonaya inaad ku dadaashood meel fiican ka gaadho markaa kan ku hor yaalla inaad ka hanqal taagto oo mid lagaa mamnuucay u hanqal taagto doonato ah waa mamnuucaadka waaweyn weeye cilmiga lagu diida waa maxay cilmullaahi ilaahay daatadiisu cayn ka waag tahay waa cilmi mamnuuca sifaadkiisa xaqiiqadoodu waa noocee waa meelaha la doonayo inaan loo dhowaanin jannada xaqiiqadeedu waa noocee ilaa aad gasho ogaan maysid naarta rasmiyan waxaan kaloo dhawaa soo dhadhoweyn arrimahaasoo dhan maxaa la yidhaha alcilmu almaxduur hadhow sheekhu inoo keeni doono muxuu odhanaya lianna alcilma cilmaan cilmun fi lkhalqi mawjuud wa cilmun fi lkhalqi mafquud faiddicaau alcilmi almafquudi kufrun wa inkaaru alcilmi almawjuudi kufrun cilmigu waa laba mid waynu haynaa midna waa inaga baqan yihin ka inaga maqanoo la sheegtaa waa gaalnimo ka aad haysoo diidaana waa gaalnimo cilmiga laynoo diida waxaa ka mid ah cilmu lhayb cilmu lhayb haddaad tira waan ogahay baadidu luntaan ogahay hebelka soo socdaa wuxuu ka eedanyaan ogi islaanta uurkale waxay dhali doontaan ogahay waa kufr waa cilmiga maxduurka ah ee mamnuuca ah marka wuxuu leeyahy qofka cilmiga laysu diiday dabagala ee inuu tasliim sameeyana fahankiisu diido uhaamee wax ka siyaasan baan rabaa xajabahu maraamuhu qasadkaasi wuxuu ka xijaabay saddex arrimoodoo qaaliya maxaa ugu horeeya khaalis tawxiid tawxiidkii badhaxa tirnaa qasadkaa xun baa kaa xijaabay cidlaad ku dhacaysa wa saafi lmacrifa garasho wanaagsan oo diinta ku salaysan maalintaasaa kuugu dambayso wa saxiixi aliimaan iimaan sax ah oo wax kuu gooyo alla lala hor tago maalintaasaa kuugu dambayso markaad intaa weydo khasaarihii weynaa baa kugu dhacay maxaad noqonaysaa marka balu fiirso sayatadabdabu wuxuu ku dhex wareeraya bayna alkufri waaliimaan muxuu noqonaya neefkii maxaa la yidhi hal laba geel ogol dhexdaa waraaba ku dila ha labadaa geelunbaad gaalnimo iyo islaamnimo ayaad u dhaxaynaysa fayatadabdabu bayna alkufri waaliimaan waaltasdiiqi waaltakdiib beenin iyo rumayna wuu u dhaxaynaya marna wuu rumayn marna wuu beeninaya waaliqraari waalinkaar marna wuu qiraya marna wuu inkaaraya wuu diidaya muwaswisan waswaas isagoo ku dhacay waa waswaas waxa waxaan ku kalifayaa wuu waswaasan yahay oo khadkaa ayaa ayaa ayaa ayaa ka lunsan wuu wareersan yahay taa'ihan waa wareersan yahay shaakan wuu shakisan yahay laa mu'minan musadiqa muumin alla rumaysanoo istareexay oo nefisay oo ilaahay ku kalsoonna maaha walaa jaaxidan mukadiba mid beeniyey oo gaalnimo ugu soo hagaagno halkaa la taagan waxba ma ogolina maahee waxna kulama ogola waxna kulama diidana meel dhexuu taagan yahay wareer baa ku dhacay marka ninka wareer doonayaa uun tasliimkunbuu faraha ka qaadaayo waxyaalo kale u qoolaaliya markaasaa waxaa ku dhacaya waxaanoo inkaara ama hadduu doonayo inuu nefiso iimaankiisuna u saxmo wuxuu ahaanayaa qof muslima oo alle u daayey oo tasliim sameeyey markaasuu odhanaya wixii ilaahay ku warramo waa siduu yidhi wixii ilaahayna amraana waa sida laynooga doonayo markaasaa qalbigiisuna nefisaya camalkiisuna hagaagaya ictiqaadkiisuna hagaagaya waxyaalaha la doonaya in laga mido laga laga fogaado kuwaasaa ka mid ah cilmiga maxduurka ah iyo cilmiga mawjuudka ah ama mubaaxa waan la ogaado cilmiga masmuuxa ah iyo cilmiga maxduurka maxduurkuna waxa weeye waa mamnuuca cilmigaa mamnuuca ah qofna inaanu isku hawlin waktina iskaga lumin cilmiyada maxduurka hadda waxaa ka mid ah cilmiga sixirka iyo kuwa aynu tamhiilinay ayaa ka mid ah ilaahi subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa cilmigeenna cilmi ma- ee naafica allah ha ka yeelo cal- camalkeenna camal saalix allah ha ka yeelo allahuma rabbina aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasana waqina cadaaba annaar